sidaa la socotiin adduunka waxaas waxaa ku batay halista cudurkan loo yaqaano coronaviruska oo maalin maalinta kasii dambeysa si xooli ah ku socda wadamo cusubna maalin maalinta kasii dambeysa uu sii gaaraya marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay qaadashadeeda kaalinta ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada marka waxaan soo jeedinaynaa dhowr qodob oo talooyin ah marka waxaan jeclaan lahaa inaan miidiyaha intaas la wadaagno kow laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah soddon iyo kooda bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan si rasmi ah u fasaxnay dugsiyada barashada qur-aanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo laba isbuuc ah laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah oo soddon iyo kooda bisha maars laba kun iyo labaatan labo in macallimiinta ay qur-aan akhriska badiyaan guryahooda ku akhriyaan taasna waa faraynaa sidoo kale waalidiinta inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta taasna waa faraynaa saddex in dadka waxaan soo jeedin lahayn in dadka ay ku dukan karaan guryahooda dadka inay guryahooda ku dunkan karaan waa soo jeedinaynaa maadaama ay habboon tahay isumaashaha in la yareeyo marka uu jiro cudurada markay jiraan cudurada faafa sida daacuunka cudurkan oo kale oo haddaanan aqoon oo nagu soo kordhay in la yareeyo isumaashaha in la raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka madaxda qaranka guud ahaan in layska ilaaliyo meelaha dadka iskugu imaanayaan aan laiskugu imaanin yani aayadda qur-aanka waxaa waay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidarankum feejignaan waay dadka feejignaan ha muujiyaan nin walba yacnii gurigiisa nin walba dee dadka inay isku imaadaan in la yareeyo taasaa in laiska ilaaliyo ugu dambeyn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka oo dhan cudurkan halista ah